Shirkadda Submarine oo ah shirkad samaysa doomaha noocyadooda kala duwan gaar ahaan doomaha dalxiiska ah ayaa howlgelisay doomaheedii dalxiiska ah shirkaddan oo ay leeyihiin ganacsato ka soo jeeda deegaanada Jubbaland. Injineer Qays Cabdiraxmaan oo ah maamulaha shirkadda samaysa doomaha ee Submarine ayaa ka warbixiyey faa'iidada ay leedahay samaynta doomaha isagoona sheegay in shirkaddooda ay shaqo abuur siisay qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool deegaanada Jubbaland.
haddaan ka bixiyo faa'iidada ay leedahay ee, dhismaha doomaha ninka aan haysan wuxuu ku soo kalluumaysto kalluun ma soo qabsan karayo waddankeenna waxaa ku batay oo aad iyo aad ugu batay eh, roobab oo isdaba joog ah roobabkaasoo mar walba ay ku dhimanayaan ilmo walaalaheenna oo hooyooyin annaga hooyooyinkeenna ah dad badan ay ku baaba'ayaan roobabkaasi taasna maanta waxaan u garab taagannahay sidii aan ku sabood garayn lahayn Eh, doomaha marka la dhisayo maaha iska dhis runtii waxay u baahan tahay khibrad Eh, anigu toddobiyo labaatan sana ayaan khibrad u leeyahay Eh, uma aanan imaanin meeshaan inaan dhisno doon yar aan kusoo kalluumaysan waxaan u nimaanay inaan markab dhisno xaqiiqda haddaan isu sheegno taasna waxaan rabnaa inaan sabool idinka helno markabku markaan leenahay waxa weye wuxuu ka bilaabmayaa baysal ilaa iyo koo iyo labaatan mitir Eh, dhisaankiisii hadda waxaan haynaa doonta ka bilaabmaysa tobanka mitir weyn arrinta ayada ah waxa weeye eh, lagama maarmaan in dadku ay ka faa'iidaystaan baddan ilaahay uuna siiyey quruxda badan leh ay sidaan uga faa'iidaysan lahayni waa inaan dhal- dhalinyarada aan- ay nagu soo daydaan qolada qurba joogta ay xoolahoodii ay gashtaan waddankoodii hooyo si ay berrito ay u abuuraan shaqo abuur dadka kalena ay uga faa'iidaystaan waxaan u taagannahay dadkeenna inaan shaqo abuur u samayno